الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ka qaadaynaa aayadda boqol iyo saddex iyo labaatanaad ee min suurati الnisa qaala allahu tacaala laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli اlkitaab من يعمل سوءا يجز به من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الله وحر ليس بأمانيكم ما أهان أرنكم إذ كحرا يهي إذ ديلدين يسير إذنكم إذ ديلي سنيسان أي ليس الأمر منوطا بأمانيكم walaa amaaniyi ahli lkitaab umuuruhuna kuma xidhna siday ahlu kitaabka oo yahuud iyo kiristaan ahi ay idi diiloonayaan man yacmal suu-an yujda bih ku kastoo xumaato sameeya waa laga abaalmarinayaa xumaantada walaa yajid lahu ma helaayo min duuni illaahi allah sokadii waliyan mid u gargaaro heli maayo walaa nasiiran mid u hiiliyona heli maayo aayadda laysa biamaniyikum waxaa ku sugan khitaabka cidda lagula hadlaayo laba qowl alqowl alawal qowlka koowaad waa in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa muslimiintu siday idi diiloonayaan ma aha muslimiintaa lagula khitaabaya waxaanay sheegeen taabiciinta qaarkood oo sida mujaahid iyo qataada iyo masruuqo ka asaxday saddexdaa taabici oo mid walba mursal saxiixulisnaadi kaga soo arooray waxay yidhaahdeen waxay isu faanay muslimiinta iyo ahlu kitaabka markay isku faaneen ayaa aayaddu ku soo degtay laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli lkitaab ila akhiri ilaaya markii dambena fadliga muslimiinta la caddeeyey oo aayadda dambaa caddaysay waman axsanu diina miman aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsinu watabaca milata ibrahima xaniifa marka tafsiirkaasi waxa uu tilmaamayaa ididiilada ahlu kitaabka iyo ididiilada muslimiinta mid walba in markaa la yidhi umuruhu kuma xidhna tafsiir labaad waxaa lagu fasiray in la yahaa laysa biamaniyikum waxaa lagula khitaabaya mushriki alcarab hadday gaaladii qureyshe tahay iyo hadday gaaladii kale mushrikiinta ahay tahayba qowlkaasna culamada qaar baa ku fasiray waana sida ibnu jariir atabari oo tafsiirkiisa ku doortay waayo wuxuu yidhi ayado horeynu soo maray waxay ka hadlayeen mushrikiinta iyo shirkiga ay sameeyaan iyo inaanu shirkiga ilaahay dhaafayn iyo waxyaalaha shaydaanku uu ugu yeedhaayo inay yeelayaan iyo cidda shaydaanka ka weli yeelata marka qariinada siyaqa marka la eego waxaa looga jeedaa sida sawaabkaa buu yihi ibnu jariir atabari raximah llah waxaa loo jeedaa laysa biamaniyikum haddaa mushrikiintihiin sidaa idinku idi diiloonaysaan umuruhu maaha waxyaalo badan bayna tamaniyi jireen ay odhan jireen maray bacsi dafiraan iyo maray ashyaa kale yidhaahdaanba almuhim sida hore xadiiska marfuuca lagu soo wariyey ma asixin ee sheegaya inuu abubakar nebiga ku yihi sala allahu alayh wasalam markay aayaddani soo degtay uu weydiiyey dabeedna uu yihi alaysa taxzanu ila akhiri alxadiis xadiiskaana sanadkiisa dacfaa ku jira almuhim tafsiirka hore wax ishkaali kuma jiro waayo amaanida iyo rajadu waa kala duwan tahay ahlu cilmigu waa kala farqiyeen waxay yidhahdeen amaanida waxaa la yidhaahdaa marka shayga asbaabta laga tago waxa uu ruuxu iska yidi diilanayo iska jeclaysanaayo o iska rajaynaayo maaha rajaa saxiixa waa rajaa kaadib ah waa guruur amaanida iyo guruurkuna mid waliba waa madmuum wagarakum billahi algaruur oo isagoo qofku aanu toobad keenin oo dunuubtii aan ka toobad keenin inuu iska yididiishado ama iska rajeeyo in loo dembi dhaafayo ama iska qoondaysto waa quruur baatil ah waana ammaanida la diiday isagan camal saalixa la iman inuu janno iska qoondaysto waa quruurkii shaydaanka uu dadka ku kadinayay laakiin rajada maxmuudkee sharcigu inoo sheegay waxa uu yahay ruuxuu asbaabtii la imanaya rajada uu markaa la yimaado waa toobad keenaya markuu toobad keenana wuxuu rajaynaya inuu ilaahay toobadda ka aqbalo iskamana qadcinayo oo iskama qoondaysanayo ee waa rajaa waa camal falaya camal saalix iyo iimaan buu la imanayaa jannana waa rajaynaya cadaabkana waa ka baqaya marka rajaagaasi waa rajaaka maxmuudkaa waana ka adilada ku soo arooray tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca iyagoo cibaado ku sahman laylay ayaa haddana ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inay naxariista ilaahayna rajaynayaan oo tamaaciyayaan cadaabka ilaahayna inay ka baqanayaan أmن هو qاnت أناء الlyl sاجdا وqائما yحdر الآkخhرaةa وyرجو رحمaة رbه wxaa allah inoo sheegayaa inay kuwaasi cibaado ku kacayaan oo rabbi aطeecsan yihiin oo saacadaha habeenkii cibaado ku soo jeedaan maray taagan yihiin iyo maray sujuudsan yihiinba haddana maعa dalik naxariista ilaahayna inuu rajaynaayo cadaabka ilaahayna inuu ka baqanaayo waxaanay ku timi maqaamu lmadxi ammaan la ammaanayay ku timi ta wanaagsani waa taas laakiin waxaa la diidayaa isagaan ruuxa asbaabtii la iman isagoo daacaadkii ka seexday oo macaasidii dhumbaday oo waajibaadkii ka tegey oo wax wuxuu doono sameeyey haddana inuu iska rajeeyo uu yidhahdo waxaan rajaynayaa makfirada ilahi iyo dembi dhaafka ilahay waddadii nabadgelyada iyo dembi dhaafka lagu heli lahaa ma marin tarju الnajaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata la tajri cala اlyabasi waxaad rajaynaysaa buu yihi cabdullahi mubaarak baa loo nisbeeyaa nabadgelyaad rajaysanaysaa qoondaysanaysaa adoo waddadii nabadgelyada aan marin iyo dariiqii loo maraayey ina asafiinata laa tajri cala alyabasi doonidu meel qallalan kuma socoto biyay u baahan tahay marka waxay ka dhigan tahay ruuxa aan camalka saalixa la iman oo aan toobadiiyo istikfaarkii la iman haddana yidhahdo waxaan rajaynayaa ilaahay naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisaaan rajaynayaa ruux dooni intuu dhigay bannaan yacni markaa intuu ku fadhiistay rajaynaayo inay doonidu la dhaqaaqdo saasoo kale u ka dhigay saasoo kale ayuu ka dhigay alimaam ibnu jawzi waxau yidhi hadal macnihiisu yahay ruuxa aan dembiga ka toobad keenin ee tawbad in loo dembi dhaafo iska rajaynaya isagaan toobad keenin oo aan camal saalixa la imanin oo haddana markaa janno iska rajaynaya wuxuu ka dhigan yahay kaman yarjuu waladan wamaa nakax sidai mid ilma rajaynaya inay il- ilma u dhasho oo ubaad u dhashaan isagaan guursan ragga isaga la midkaahi markay inamada iyo habluhu u dhalanayaan ayuu is yidhaha adigana may ku dhalato dee sababtii ma isagaa la yimi wuxuu ka dhigan yahay bu ihi wuxuu kaloo ruuxaasi ka dhigan yahay kaman yarjuu xasaadan walam yazrac sidii mid inuu markaa beertii goosto rajaynaya isagaan waxba beeran markuu arko dadkii asaagiisa ahaa oo beerihii goosanaya ayuu isaguna wax haabhaabtaa oo is yidhahdaa beertii maxaad u goosan weydi oo ma isaga waxba beertayba sheekha caalimkee weyn ee la odhan jiray raximahullah ismaaciil ibnu muqri la odhan jiray waxa uu leeyahay hadal oo isaguna macnahaas oo kale ku cabirayo taqulu maca alcisyaani rabbii gaafirun sadaqta walakin gaafirun bilmashii'ati wa rabbuka raasiqun kama huwa gaafirun falima laa tusadiqu baynahuma bisawiyati calaa anahu birisqi kafala nafsahu likullin walam yakful likullin bijannati فلم ترضى إلا السعي فيما كفيته وإهمال ما كلفته من وظيفتي waxau ihi waxaad odhanaysaa rabbigay waa gaafir adoo dunuubtii iyo macaasidii la imanaya oo bimacnaa aan ka fuqin oo ka toobad keenin ayaad odhanaysaa ilaahay waa gaafir waa gafuur raxiim run baad sheegto waa gaafir laakin waa gaafirun bilmashii'ati waa dembi dhaafaa laakiin doonis buu ku dembi dhaafaa kuu doono u dembi dhaafaa kuu doono uma dembi dhaafo mar haddaan laga toobad keenin wuxuu ku tilmaamaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa aayadaynu soo marray rabbigana waa raasiq siduu kaafir u yahay buu raasiq u yahay maxaad labada arrin u simi weyday yani ilaahay waa kaafir haafir siduu u yahay raasiqna waa yahay dee risiqii ma fadhidid waa adigan rooraaya waa adigan kadlaynaya waa adigan fadhiisan waayey yacni waxa weeye risiqii waad u rooraysaa har iyo habeen rabbina waa raasiq labada maxaad meel wada mari weyday waad ama sababta ula wada iman weyday ama uga wada tegi weyday intaa markuu yidhi haddana markaa dib ugu noqday oo waxau ihi calaa anahu birisqi kafala nafsahu likullin walam yakun likullin bijan- bijannati labaduma sina buui raasiq inuu yahay iyo kaafir inuu yahay labaduba waa jiraan marka markii beytka hore wuxuu yidhi maxaad labada u simi weyday oo ama sababta uga wada tegi weyday ama ula wada iman weyday haddana baydkii dambe uu ku rogaal celiyey oo waxa uu yidhi labadu ma sinee risiqa ruux walba waa u ballan qaaday ilaahay laakiin janno ruux walba uma ballan qaadin wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha allah wuxuu isugu waajibiyey ruux kasta ama daabad kastoo arlada kor dhaqaaqda inuu arsaaqaayo laakiin ruux kasta ilaahay uma ballan qaadin inuu jannaynaayo ee waxa uu sheegay inuu qaarna jannaynaayo qaarna naarayo marka risiqii ay yacni markaa damaanaqaadka ilaahay lahayey oo rabbi uu kafaalo qaatay inuu ruux walba arsaaqayo kama fadhiyaysido adigan u rooraaya jannadii aan ruux walba aanu ilaahay u ballan qaadin ee uu sheegay dadka qaarna inuu jannaynaayo qaarna uu naarayana waa adigan dayaco ka fadhiisteed i yidhi rabbi waa kaafir falam tarda ila asacya fima kufiitahu wa ihmaala ma kulliftahu min wadiifati kumaad raalli noqon mooyaane inaad u roorto wixii lagaa kaafiyey wixii lagu diray ee shaqo ana aad dayacdo oo ka tagto waa camalkii saalix iyo iimaankii almuhim alamaani iyo walrajaa ahlu cilmigu waxay yidhahdeen saasay u kala duwantay amaani waxaa la yidhahdaa markaan asbaabta lala iman oo guruurkiiyo amaaniga walaala ah laakiin raja waxaa la yaha waa rajaagii maxmuudka ah ee sharcigu ammaanay waa marka asbaabtii lala yimaado allah wuxu uhi laysa biamaaniyikum ay laysa ma ahaanin ay alamru arrinku manuudan biamaaniyikum mid ku xidhan ididiilooyinkiina iyo jeclaysigiina walaa amaaniyi ahli lkitaab ahlu kitaabku siday ididiiloonayaana jeclaysanayaana kuma xidhna man yacmal suu-an ku kastoo xumaato sameeya yujza bihi waa laga abaalmarinaya walaa yajid lahu ma helaayo min duuni illahi allah sokadii weliyan cid u gargaarto heli maayo walaa nasiiran cid u hiilisana heli maayo waman yacmal min asaalixaati allah wuxuu yihi waman yacmal ku kastoo sameeya min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan wax ka mida sameeya min dakarin xaaluu lab yahay aw unthaa ama uu dhadig yahay wa huwa mu'minun walxaal huwa isagu mu'minun muumin uu yahay sameeya fa ulaa'ika kuwaas yadkhuluuna aljannata waxay gelayaan jannaday gelayaan walaa yudlamuuna lama dulmiyaayo naqiiran ay qadra naqiirin yacni laftimireedka barta yar ama dhibicda yar ee ay dhabarka ku leedahay bartaa yari waxay qaado ama dhibicdaa yari waxay qaado ee laftimireedku dhabarka ku leedahay ay timir ka qaado intaa in la-eg laga dulmi maayo aslanba lama dulmiya ayaa loo jeedaa laakiin qadarka yar waxaa loo tusaalaynayaa wax ka weyn in la dulmiyaana inaynay dhacaynin saasaa looga jeeda mantu waa shardiya maanta shardiyadana culamadu waxay qabaan inay tahay cumuum ay faa'iidayso oo lab iyo dhadigba ay ku dhacdo aayaddan iyo aayaadka la midna waxay ka mid yihiin aayadaha loo daliishado in manta shardiyada ah xataa dhadiga ama dumarku ay soo guda gelayaan waayo markuu ilaahay yihi waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unha baa lagu caddeeyey min dakarin aw unthaa ayaa lagu caddeeyey o lagu bayaamiyey maadaama sidaa lagu caddeeyey waxay kutusinaysaa labiya dhadig ba inay ku dhacayso wamaa shumulu man liunhaa janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina اkhtalafuu saaxibu lmaraaqi waa ka odhanaya man cumuum inay faa'iidaynayso meel looga weecdaa ma jiro oo labiyo dhadig ba ay caam ku tahay mawdic kastoo manta shardiyadii ku soo aroorto labiyo dhadigba saasay ugu dhacaysaa wakada mawsuuladuna waa la mid mantu istifaamiye ha ahaato mawsuulo ha ahaato shardiye ha ahaato cumuum bay faa'iidaysaa qowl shaadaa jira oo ay ku tageen xanafiyada ama bacdu lxanafiya odhanaya manta shardiyada ah dumarkuma soo guda gelayaan haddii daliil caddaynaya inay soo guda gelayaan aanu jirin liajli dalik bay waxay yidhaahdeen xadiiska uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ee bukhaari saxiixa kusoo wariyey man baddala diinahu faqtuluuh xanafiyadu waxay yidhahdeen dumarkuma soo guda gelayaan oo gabadhi hadday ridowdo oo ay diinta ka noqoto in la dilo ma aha man badala diinahu waxaa loo jeedaa ragga ayaa loo jeedaa laakiin qowlkaasi waa daciif waana qowl shaad ah jamaahiiru ahli cilmina waa khilaafsayin salafan wa khalafan adiladuna waxay kutusinaysaa sida jamaahiirtu inay saxan tahay marka mantu labka iyo dhadigu mid waliba waa mid walba waa ku dhacaysaa caan bay ku tahay waxaa kaloo aayaddu kutusinaysaa ciddii wanaag la timaada in waxa weeye laba ha ahaato ama dhadig ha ahaatee isku siin loo abaalmarinayo lama odhan xagga acmaasha saalixa ah yacni ninka inta lagu abaalmariyo gabadha nuskeed baa lagu abaalmarinaya lama odhan oo qori iyo laba qori ama saami iyo laba saami bay kale leeyihiin lama odhan xagga haddii laga eego sawaabka iyo ajarsiinta isku mid bay ka yihiin camalkay la yimaadeen unbaa loo eegayaa marka qolo walba camalkay la timi waa loo laba laabaya acmaasha saalixa markii la sheegaya waxa la yidhi min asaalixaati oo min baa la geliyay mintaasna waa tabciidiya xikmada ku jirtaa waxa weeyaan bay culamada qaarkood yidhaahdeen ruuxu camalka saalixa inuu wada sameeyaa waxaa dhici karta inaynay dhicin ee in badan oo dadka ka midii waxay samaynayaan oo acmaasha saalixa wax ka mid a saas aawadeed qadarkay sameeyaan in laga abaalmarinaayo ee aan la odhanayn haddii aad la wada iman weydeen abaalmarin ma lihidin wanaagsan ayaa marka aayadda laga daliishanaya ba la yidhi allahu wuxuu yihi waman yacmal ku kastoo sameeya min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan wax ka mida sameeya min dakarin aw unthaa oo lab ahaaday ama dhadig ahaaday adminta bayaaniye u laqbayso min dakarin lab ahaaday aw unthaa ama dhadig ahaaday wa huwa mu'minun uu sameeyo walxaal huwa isagu mu'minun muumin uu yahay uu sameeyo fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan damaa'irta manta u noqonaysa qaar waa la ifraadiyo waxaa laga dhigay midh qaarna waa la jamciyey oo waxaa laga dhigay qaar badan kuwa la ifraadiyey waxaa ka mid a yacmal damiir baa ku qarsoon huwuu noqonayaa damiirka ku qarsoon ee la qadaraya huwadaasina mankay u noqonaysaa waana damiir mufrad ah huwa wa huwa mu'minun wa huwadaasi iyaduna waa damiir mufrad ah oo midh bay sheegtaa fa ulaa'ika yadkhuluuna aljannata iyagii jamacnima haddaba markaa laynoo sheegay oo hadda lagaga jawaabay fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna oo lama odhan ifraad lama sheegin markii dambe man baa waxay leedahay laba ictibaar jawaabteedu waxay tahay man si wax marka loo eego lafdigeeda marka laga eegiyo odhaahdeeda yacni midh bay ku dhacdaa xagga lafdigiiyo odhaahda midh bay ka tahay xagga macnahay ku dhacaysa marka laga eegana cumuum bay faa'iidaysaayo jamacnimay marka xaggaana ka faa'iidaynaysa maadaama cumuum laga qaadanayo oo cid kastoo samaysa ay shamlinayso o wada gaadhayso marka damaa'irta mar waxaa loogu celinayaa biictibaari lafdi baa loo ifraadinaya loo keliyeynayaa damiirka iyadoo xagga lafdigii odhaahdu inuu keli yahay man laga eegaayo marna waa la jamcinaya iyadoo laga eegayo biictibaari lmacnaa xagga macnaha iyadoo laga eegaayo macno jamaca inay ku dhacdo sidaasaa marna loo ifraadiyey marna loo jamciyey damaa'irta u noqonaysa fa ulaa'ika kuwa la soo sheegay yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannaday gelayaan allahuma ajcalna minhum walaa yudlamuuna lama dulmiyaayo naqiiran ay qadra naqiirin laftimireedka dhabarkeeda barta yar ama dhibicda yar ee ku taalla qadarka ay qaado wax la eg lama dulmiyaayo wax ka badan in la dulmiyana hadalkeeda baddaa wax dhacaya maaha yani aslan ba la dulmi maaya loo jeeda waman axsanu diina miman aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin allah wuxuu yihi waman axsanu yaa ka wanaag badan mantu su-aal bay udhacaysaa waa istifaamiya istifaamkaasina waa bimacna nafyi macno diidmu udhacayaa yaa ka wanaag badan ay laa axada axsanu baa macnuhu udhacaya cid ka wanaag badani ma jirto diinan xagga diin ahaan uga wanaag badan minmankii aslama hoggaanshay oo saafi yeelay wajhahu wejigiisa iyo qasadkiisa lilaahi ilaahay u saafi yeelay oo ikhlaas la yimi aslama haddii la tacaddi siiyo oo mafcuul la siiyo ikhlaas bay culamadu ku fasiraan haddana mafcuul baa la siiyo wajha waa ta kor dhigtay marka aslama wajhahu bimacnaa akhlasa wajhahu wejigiisii wuu saafi yeelay iyo qasadkiisii iyo niyadiisii wejigana waxa weye qasad waa lagu markaa lagu fasiraa oo ruuxu halkuu qasad ahaan ugu jeesto wejigana inuu ujeediyaa waa dhacdaa astaqfir اllaha dma lastu muxsiyahu rab alcibaadi ilayhi lwajhu walcamalu ilayhi lwajhu waxaa loo jeedaa ilayhi lqasdu walcamalu miman aslama kii saafi yeelay ama khaalis yeelay wajha wejigiisa iyo qasadkiisa lilahi ilahay u saafi yeelay cid ka diin wanaagsani ma jirto xagga diin ahaan cid uga wanaagsani ma jirto wuxuu saafi yeelay ama ikhlaas sameeyey wa huwa muxsinun walxaal huwa isagu muxsinun mid samafalay uu yahay waatabaca millata ibraahiima waatabaca raacay aslamay ku cadfan tahay silatulmawsuulkay ku cadfan tahay oo watabaca raacay millata ibraahiima diinkii ibraahimna raacay xaniifan xaaluu ibraahim yahay mid shirki dhammaantii iyo baatil dhammaantii ka soo iishay xaniifan waxaa laga xaalaynayaa ibraahimaa laga xaalaynaya ibraahimana waa mudaafu ilayhi culamada nuxaaduna waxay yidhahaan mudaafu ilayhiga waxba lagama xaalayn karo saddex suuro mooyaane saddexdii suuro ee lasoo reebay ka mid tahay walaa tujid xaala min almudaafi lah ila ida iqtada almudaafu camala aw kana juz'a maa lahu udifa aw misla juz'ihi falaa taxiifa mudaafu ilayhi wax laga xaaleeyo ha banaynin mooyaane inuu mudaafku yahay wax ku camal falahaya mudaafu ilayhiga sida ismu faacil iyo ashyaada la midka inuu yahay oo mudaafu ilayhigu macmuulkiisi yahay loo idaafeeyey waa ko ama uu yahay shayga mudaafu ilayhigu uu yahay juz ka mida ama qeyb ka mid a ka loo idaafeynayo oo juz ka mida ay yahay oo shayga shay baa bacdigii loo idaafeeyey mudaafkiiba waa juz mudaafu ilayhiga ka mid a markaana wax waa laga xaalayn karaa mudaafu ilayhiga surada saddexaad waxay tahay aw misla juz-ihi fala taxiifa mudaafku juz quman oo mudaafu ilayhiga ka mida ma aha laakin juz oo kalu ka dhigan yahay marka tani suuradani waxay noqonaysaa aw misla juz-ihi fala taxiifa waayo millada ibraahim juz ibraahim ka mida ma aha laakiin juz oo kaley ka dhigan tahay sidaas aawadeed waxaa daabid u ah inta mudaafkaa la xadfo in mudaaf ilayhiga maqaamkiisa la dhigi karo macnuhuna sax noqon karo oo watabaca ibraahiima xaniifan haddii la odhan lahaa carabi ahaan waa sax macnihiina waxba iskama dhigin waayo millada ibraahim baa la raacay iyo ibraahim baa la raacay waa isla macne laakiin qiraa'ada sida loo akriyey un baa markaysaga loogu dhawaaqaa si kale looma akriyo waxaynu uga jeednaa carabi ahaan haddii sidaa la odhan lahaa waxay noqon lahayd macno carabi ahaan saxa marka almuhim waxa weeye saddexdii suure laga soo reebay ka mid tahay saas aawadeed ibraahim waa laga xaalaynaya iyadoo mudaaf ilayhi uu yahay ibraahim xaaluu ibraahim ahaaday xaniifan mid shirki iyo gaalnimo dhammaanteed ka soo iishay xaalu yahay xarafku waa maxay xarafku maylkaa la yidhahdaa maylka iilashadaa la yidhahdaa saas aawadeed carabtu ruuxa markaa addimadiisu ay yaro qalloocaan oo khallaafaha leh waxay yidhaahdaan axnaf bay yidhahdaan ninka khallaafka ah axnaf bay yidhahdaan saas aawadeed waxaa la soo naqliyaa axnaf ibnu qays markii hooyadii ay ciyaarsiinaysay ayay waxay ku ku buraanburtay lawlaa xanafun fii rijlihi ma kana fii fityaanikum min mislihi in yaroo qallooca addimadiisa ku jirta haddaynay jibi lahayn inamadiinaba wax u dhigmaa kumay jireen ee ceeb intaasu leeyihi ceeb intaasu leeyihi marka erayga maadadu xanaf wuxuu ku fadhiyaa iiladka marka hadda xaniifan maxaa laga tilmaamayaa adyaantii iyo diimihii baatilka ahaa iyo gaalnimadii ayuu ka soo iishay ibraahim baa laga tilmaamaya xaaluu ka soo iishay watakhada allahu ilaahay wuxuu ka yeeshay ibraahima ibraahim khaliilan miduu aada u jecel yahu ka dhigtay aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa cidda qumman ee markaa diinka wanaagsan buu ilaahay aayadda inoogu sheegaya ciddaasina waa muslimiinta diintii nebi maxamed lagu soo rogay ku toosan ciddaas weeye cidda qumman ee aayaddana laynoogu sheegayo waman axsanu diina miman aslama wajhahu lilah waxaa looga jeedaa ikhlaas buu la yimi wa huwa muxsinunna waxaa loo jeedaa raacitaanka uu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam raacayo daahiran wa baatinan kor iyo kal uu u raacayo ayuu ku sabasalay saas aawadeed labadii sharti ee camalka saalixa loo dhigaayey baa labaduba aayadda ku sugan yihi asharط alawal oo ikhlaaska ah waxaa laga qaadanaya aslama wajhahu lilah qasadkiisi iyo niyadiisi iyo wejigiisii wuxuu u saaf yeelo o u hogaanshay allah liajli illah shardigii hore ikhlaaska taasaa lagu sheegay wa huwa muxsinunna waxaa lagu sheegay shareecada iyo sunnada inuu raacay waayo ixsaanku wuxuu noqonayaa qumanaanta uu sharciga ku qumay sharciga wixii aan ku qumano inaan khilaafsanin ee laga diin yeelanayaa dee ixsaan iyo qumanaan ma aha oo wax qallooca oo dalaal iyo bidaca saas aawadeed wa huwa muxsinuna waxaa loo jeedaa raacitaanka uu nabiga sala allahu alayh wasalam raacayo kor iyo kalba daahir iyo baatinba uu u raacayo uu ku samafalay taasaa laga tilmaamay marka labadii shardi camalka saalixa aqbalaadda la aqbalayo loo dhigay ee adilo badan laga daliishan jiray culamada qaarkood aayaddan iyo aayada aayadaha la midkaana waa ka istimbaadin adilo kaleoo kaga cadina waa soo aroortay camalku hadduu shirki yahay inaan la aqbalin aayaadkuna waa inoo sheegayen axaadiistuna waa inoo sheegayen axaadiistuna waa inoo sheegayen allah wuxu uhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ikhlaaska in la faray baa lainoo sheegay alaa lilahi diin alkhaalis baa ilahay ikhlaaskana waa amray ilaahay waa amray xadiisna qudsigii saxiixa ku sugnaana nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiskuu ilahay ka soo wariyey ana agna shurakaai can shirki faman camila camala ashraka fiihi macii gayri taraktu wa shirkah nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ilaahay ka soo wariyey inuu ilaahay yidhi ana akna shurakaa cid wax wada wadaagta kii ugu hodansanaayo ugu qanisanaa baan ahay ee ugu maarmitaanka badnaa wadaagga marka ruuxii camal sameeye uu cid kale ila wadaajiyey isaga iyo camalkiisaba waa ka tagaa oo ilaahay ma aqbalo camal cid kale lala wadaajiyey ilaahay ma aqbalo haddaan sharciga nebi maxamed sala allahu alay slam lagu raacino itibaaci lala imanaa oo sunnadii nebiga la khilaafana camalkaasi marduud buu noqonaya man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ka camal sameeya aan amarkayga waafaqsanayn baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam camalkaasi wuxuu yahay mid lagu radinaya laga aqbalay watabaca millata ibraahima xaniifan diinka ibraahim waxaa loo jeedaa diinka ibraahim wuxuu waafaqsan yahay diintii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam oo waa tawxiid ayuu ku baaqayaa ilaahayna waa amray nabiga sala allahu alayh wasalam inuu raaco diintii ibraahim an ittabic millata ibraahima xaniifa allah wuxuu ihi raac diinkii ibraahim raac yani waxaa loo jeedaa tawxiidka markaysa waxa raac baa loo jeeda waman axsanu yaa ka wanaag badan ay laa axada axsanuba macnuhu u dhacaya cid ka wanaag badani ma jirto diinan xagga diin ahaan uga wanaag badan miman aslama kii saafi yeelay ama hoggaanshay wajhahu wejigiisa saafi yeelay iyo qasadkiisa iyo niyadiisa lilaahi liajli illaah ilaahay dartiisa u saafi yeelay oo u ikhlaas sameeyey wuxuu saafi yeelay wa huwa muxsinun walxaal huwa isagu muxsinun u samafalay oo ku samafalay shareecada nebi maxamed sala allahu alay slam raacista u raacayo waitabaca millata ibraahiima xaniifa intuu saafi yeelay qasadkiisii oo ikhlaas la yimi ayuu watabaca raacay millata ibraahiima diinkii ibraahimna raacay xaniifan xaalu ibraahim ahaaday shirki dhammaantii mid ka soo iishay waitakada allahu ilaahay wuxuu ka yeeshay ibraahima ibraahim khaliilan miduu aada u jecel yuu ka dhigtay waa min alkhullati la min alkhalla khaliil waxaa laga soo ishtiqaaqay khulla haadu godan tahay masderka khullaa baa laga soo ishtiqaaqay khulladuna waa jacaylka weyn baa la yidhahdaa jacayl weyn oo maqaam gaaray ayaa la yidhahdaa jacaylka weyn ayaa la yidhahdaa loogama jeedo sida ahlbidaca qaar ku fasireen oo ah markaa in la yidhaha khaliilan wuxuu ka yeeshay miduu ibraahim u baahan yahay allah u baahan yahay oo khaliilan in la yidhahdo muxtaajan ila allah mid allah u baahan buu ilaahay ka dhigay ibraahim ka dhigay tafsiirkaasi waa taxriif aayadda la taxriifinayo loogama jeedo saas ee waxaa looga jeedaa in jacaylka uu ilaahay jeclaa ibraahim in la sugayo ilaahayna cid waa jeclaadaa jacaylkiisuna jacaylka makhluuqaadka lama mid aha kayfkiisa iyo qaabka uu ilaahay u jeclaadana garan mayno laakiin sida laynoogu sheegay nu u rumaynayna nu'minu biha kamaa warada laakiin waxaynu qadcinaynaa in jacaylka ilahay aanu jacaylka makhluuqaadka la mid ahay walilahi ma fi samaawaati wama fi lard allah oo quru u sugnaaday laa ligayrih khabarka soo hormaray waxa uu faa'iideynaya xasrin taqdiimu maa xaquhu ataakhiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dib dhigo haddii lasoo hormariyo waxay faa'iidaysaa koobis lagu koobaayo khabarkuna wuxuu xaqu leeyahay in la dambaysiiyo walaslu fi lakhbaari an tu'ahara wajawazu taqdiima id laa darara taqdiimka haddaba lasoo hormariyey wuxuu faa'ideynaya in lagu koobayo walilaahi ilaahay oo quru u sugnaaday laa ligayrih baa macnuhu dhacaya cid kale uma sugnaan maa fi samaawaati waxaa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardiya waxaa arlada ku sugan dhammaanteed wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay bikulli shayin muxiita shay walba mid koobaaya ayuu ilaahay ahaaday walilaahi ilaahay oo quruu u sugnaaday laa ligayrih cid kale uma sugnaan maa fi samaawaati waxaa cirarka ku sugan dhammaantood toddobada cir waxaa ku sugan wamaa fi lard iyo waxaa jinsiga dhul ku sugan toddobadii dhulba waa ku dhacaysaa asha ku jirtaa jinsiye ah marka toddobadii dhulba waa ku rumoobaysa wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kasta wuxuu ahaaday muxiitan mid koobaayuu ahaaday wayastaftuunaka fi nnisaai allah wuxuu yihi wayastaktuunaka way ku jawaab weydiinayaanoo way ku su-aalayaan fi nnisaa'i ay fi sha'ni nnisaa xaalka dumarka wax ku saabsan bay wax kaa weydiinayaan fatwo ama su-aal kaa weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa allahu yuftiikum fiihinna allahu ilaahay baa yuftiikum idiin fatwoonayo o idinka jawaabaya fiihinna ay fi sha'ni nnisaa xaalka dumarka ilaahay baa idinka jawaabaya iyo axkaamta ku tacalluqda wamaa yutlaa calaykum maadu waxay ku cadfan tahay yani markaa allah bay ku cadfan tahay wamaa yutlaa calaykum kii laydinku akrinayo korkiina ayaa idinka jawaabaya o idinka fatwoonaya fi lkitaabi kitaabka gudihiisa laydinku akrinayo ama waxaa laydinku akrinayaa fi lkitaabi xaalu kitaabka gudihiisa ku sugan yahay fi yatama nisaai dumarka agoonta ah yacni markaa laydinkaga akrinayo ayuu markaa ayaa idi idiin fatwoonaya fi yatama annisaai yani idinka fatwoonayo ama laydinku akrinayo fi yatama annisaai dumarka marka agoonta ah yani shanigooda markaysa waxaa laydinkaga akrinayo oo laydinka warramayo allaasi dumarka agoonta ahoo laa tu'tuunahunna maa kutiba lahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna kii loo qoray oo loo faral yeelay aydaan siinayn wa targabuuna aad jeceshihiin an tankixuhunna inaad guursataan aad jeceshihiin waalmustadcafiina iyo wlmustadcafiina ay wa fi lmustadcafiina mustadcafiinta ayay idinka fatwoonayaan kuwa la daciifsade la tujilicsado ee min alwildaani ubadka ka mid ah wa an taquumuu ay waya'murukum wuxuu idin amrayaa an taquumuu inaad kacdaan lilyataama agoonta ugu kacdaan bilqisti cadaalad ugu kacdaan buu idin amrayaa oo idin faraya wamaa tafcaluu min khayrin wax kastaad samaysaan oo khayr ah faina allaha kaana bihi caliima faina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bihi waxaad samayseen wuxuu u ahaaday caliiman mid u aqoon badan buu ilaahay ahaaday aayadda ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu ilaahay fatwoonayo shaniga dumarka ku saabsan uu ilaahay ka fatwoonayo wakadaa qur-aanka laynagu akrinayana inay ka fatwoonayo dumarka agoonta ah shanigooda inuu ka fatwoonayo qur-aankuna wama yutla calaykum fi lkitaabi fi yatama nisa wama yutla calaykum fi lkitaabi an yuftiikum ka laydinku akrinayo kitaabka gudihiisa xaalu ku sugan yahay ama kitaabka gudihiisa laydinku akrinayo wuxuu idinka fatwoonayaa fi yatama nisaai dumarka agoontaa buu idinka fatwoonaya aayaddan sabab bay ahayd sababtay lahaydna waxay tahay sida ku soo aroortay axaadiista saxaaxa ah ninba agoon buu hayaa uu mas-uul ka yahay agoontaasna qaraab ahaan buu xigaa hablo agoomma-a baa ku jira hablaha agoommahayna gayaankiisa yihiin waana qaraabadiisii isagaana u xiga marka waxaa dhici jirtay dadka qaarkood inay sameeyaan inay hablaha agoommada ah qaar inay waxa weeye ay guursadaan xaqi ay wada lahaydna aynay siinin ila cid arrinkooda kaga gudban oo kala hadlayso oo yacni ay ku tiirsanayaan oo kale ma hayaan iyagaa ugu isagaa ugu dhowaa isagina waxa weeye waa kan aan xaqeedu wada siinayn waa in adeerkeed oo kale waa guursaday cidna waa u xigaa cid ka celinaysa oo ka qabanaysaa ma jirto qaarkoodna waxay samayn jireen intay guursan waayaan ayay cidna u guurin waayi jireen oo iyagii ma rabaan inay guursadaan cid kalena inay guursato uma ogola inay iska joogto joogtay rabaan oo markay iska joogto marka dambe ay dhimato xoolaheeda ay dhaxlaan dabeedna aayaddaa kusoo degtay qul illahu yuftikum fiihina wama yutla calaykum fi lkitaabi fi yataama nisa alati laa tu'tuunahuna ma kutiba lahuna watargabuuna an tankixuuhuna marka qisada noocaasay ku saabsanayd aayaddu marka hablaha hablaha agoomaha ahaa inuu ninku guursado uma banaano iyadoo uu xaqeedii wada marinayo mooyaane oo xuquuqdeedii aanu waxba marka waxa weeye ka nuqsaaminayn mooyaane xaqeedii isagoo wada siinaya mooyaane si kale inuu uguursado uma banaano yani kuwa kaleba waa caynka laakiin waa kasii xaj jiraan baa laga tilmaamaya oo bimacnaa dembiga iyaga laga galaa kuwii kale waa ka dembi weynaanayaan waa kuwii kale waa ka dembi weynaanayaan marka macnaha caynkaasa aayadda lo lagu tilmaamaya wa tarqabuuna an tankixuuna culamada qaar waxay ufasireen can an tankixuhun oo can bay qadareen culamada qaarna fii bay qadareen ficilka raqiba yarqabu markuu can ku tallaabo wuxuu sheegaa nacayb markuu fii ku tallaabana wuxuu sheegaa jacayl anta horteedna xarafka jar waa la xadfi karayey oo qiyaasan bay u banaanaed in la xadfo laakiin shardigeedu waxay ahayd waa inay labsi ka maran yahay oo khusuuska xarafka la qadaraayo waa in la garanayaa in la xadfay haddana taradudka mufasiriintu ay ku taradudeen ee qaarba mid ku tilmaameen waxaa laga fahmayaa xarafku inaanu mucayan ahayn ee labadaa la ysugu qabtay markaas say u waafaqaysaa qaacidadii naxwiyada ahayd oo ah markaa inuu labsi ka maran yahay shardigaasaa lagu xadfi karaa iyo inuu isagoo labadaba aqbali karaa in haddana la xadfay waxaa taa lagaga jawaabay in la yidhaahdo macnuhu labadaba waa loo jeedaa oo dadka qaarkoodna waxay jeclaysanayaan inay guursadaan lijamaalihinna waa maalihin hablaha agoomaha ah waxay u jeclaysanayaan quruxdooda iyo xoolahooda daraaddood bay u jecel yihiin inay guursadaan qaar waa saas qaar kalena waa caqsiga oo watarqabuuna can an tankixuhunna inaad guursataan baa nacaysaan qaar kalaa nacaya iyaguna waxay u nacayaan lidamaamatihinna inay foolxun yihiin daraaddeed bay u nacayaan marka ma guursanayaan weliba cid kalena uma guurinayaan marka labada macnoba inay maqsuud yahay oo labadaba loo jeedo baa lagu xambaarayaa bay culamada qaarkood yidhahdeen marka calaa haada saasaan ishkaal ugu jirin marka la yidhaahdo labada macnaba waa soo gudagelayaan aayadda allah wuxuu yihi wayastaftuunaka way ku fatwo weydiinayaanoo waa ku su-aalayaan fi nnisaai ay fii shani nnisaa xaalka dumarkii axkaamtooday wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa allahu ilaahay baa yuftiikum idinka jawaabaya oo idinka fatwoonaya fiihinna ay fii shani nnisaa xaalka dumarkii axkaamtooda allah baa idinka jawaabaya o idinka fatwoonaya wamaa yutlaa calaykum ka laydinku akrinaayo fi lkitaabi kitaabka gudihiisa laydinku akrinayo ay yuftiikum ayaa idin jawaabaya fi fii yataama nnisaai yacni dumarka agoonta ah idinka jawaabaya oo idinka fatwoonaya wamaa yutla ka la akrinaayo calaykum korkiina lagu akrinaayo fi lkitaabi kitaabka gudihiisa lagu akrinayo ama xaalu kitaabka ku sugan yahay la akrinayo ay yuftiikum ayaa idinka fatwoonayo idin jawaabaya idin fatwoonaya fii yataama nnisaai wuxuu idinka fatwoonayaa oo idinka jawaabayaa dumarka agoonta ah buu idinka jawaabaya allaati dumarka agoonta ahoo laa tu'tuunahunna ma kutiba lahun aydaan siinaynin ma kutiba lahunna wixii loo faral yeelay aydaan siinayn hadday xagga dhaxalka tahay iyo hadday xagga xuquuqda tahay mid walba wa tarqabuuna aad jeceshihiin an tankixuhunna ay fi an tankixuhunna fii nikaaxihin guurkooda aad jeceshihiin lijamaalihinna wa maalihin xoolahooda daraaddeed iyo quruxdooda daraaddeed aad u jeceshihin wa tarqabuuna can marka lagu gudbiyo waa nacaybkii fii marka lagu gudbiyana waa jacaylkii wa targabuuna can an tankixuuhunna aad necabtihiin inaad guursataan can nikaaxihinna guurkooda aan necabtihiin oo a u necabtihiin lidamaamatihinna inay foolxu yihiin daraaddeed a u necabtihiin waalmustadcafiina min alwildaani waxay kaloo idinka fatwoonayaan wa fi lmustadcafiina mustadcafiintana waa idinka fatwoonayaan kuwa la tun jilecsado ee la daciifsado ee min alwildaani ubadka ka mida ayay idinka fatwoonayaan wa an taquumuu lilyataama bilqasdi minta bayaaniya waa loo fasiri karaa waana wejiga adharka waalmustadcafiina kuwa la tun jilecsada idinka warramaya oo min alwildaani ubadka ahaaday bay idinka warramayaan ubadkii markaa la cidi daafacay mustadcafiina iska noqonayaan laakiin haddii cidida ku gudban tahay waa dhici kartaa inay istidcaaf ka baxsadaan wa an taquumuu ay wayamurukum ilaahay wuxuu idin faraya ama idin amraya an taquumuu inaad kacdaan lilyataama agoonta ugu kacdaan bilqisti cadaalad ugu kacdaan oo cadaalad ugu quntaan buu ilaahay idin amraya wamaa tafcalu min khayrin wax kastaad samaysaan oo khayra fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bihi isaga waxaas aad samayseen khayrkaas caliiman mid u aqoon badan buu ahaaday marka waxay koobsanaysaa waa idinka abaalmarinaya wa in imra'atun khaafat min bacliha ay wain khaafat imra'atun khaafat hadday baqdo gabadhi min bacdihaa ninkeeda ay uga baqato nushuusan iska sarraysiin uu iska sarraysiinayo oo ka hanqaltaagayo nushuusku waa tarafuca iyo issarraysiinta hanqaltaagu iska hanqaltaag ka hanqaltaagaayo ay uga baqdo bimacnaa aahaar iyo waxyaalay aragtay yacni tusinayo aw icraadan ama jeesi uu ka jeesanayo hadday uga baqdo falaa junaaxa calayhimaa wax dembiga korkooda ma ahan labadooda an yuslixa baynahumaa sulxa inay hagaajiyaan dhexdooda hagaaji inay hagaajiyaan oo islaaxiyaan dembi kuma qabaan waasulxu khayr wasulxu heshiiska iyo islaaxinta yacni wax lagu tasaalixo lagu heshiiyo ayaa khayrun ka khayr badan yacni nushuuska iyo icraadka ka khayr badan oo noocan maa tanaasul la ysu sameeyo oo waxaba la ysu cafiyo ama wax la ysu dhaafo oo lagu tasaalixo saasoo lagu heshiiyo ama wasulxu sulxiga ayaa khayrun ka wanaagsan ay min alfurqati kala taga la kala tago yacni ka fiican sidaana culamada qaar waa u fasireen wa ukhbirat alanfusu waxaa lagu soo xaadiriyey oo loo keenay nafaha oo mid la joogto ku sugan laga dhigay ashuxa bakhayltinimada qofku xaqiisa uu ku adag yahay yani shuxa waxaa looga jeedaa yani ruuxu wuxuu xaq leeyahay inaanu waxba ka tanaasulin oo ka kicin oo uu ku dheganaado un xaqiisa uu yidhahdo marka waxa xaqaygii baan doonayaa kaamil ah wa in tuxsinu haddaad samafashaan watattaquu aa cabsootaan fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiiraa ilaahay wuxuu u ahaaday waxaad samaynaysaan mid u aqoon badan buu ahaaday marka macnuhu wuxuu dhacayaa yani ilahay waa idinka abaalmarinaya fa inahu mujaaziikum abaalmarinaya baa ka laazimaysa walan tastatiicuu allah wuxuu yihi ma kari karaysaan an tacdiluu inaa u cadaalad samaysaan bayna annisaa'i dumarka dhexdooda inaa u cadaalad samaysaan ma kari kartaan walow xarastum aaba ku dadaasheene ma awoodi karaysaan inaa u cadaalad samaysaan cadaalad dhamaystiran falaa tamiiluu ha iilanina kulla almayli iilasho dhammaanteed ha iilanino mid ha u iilanino kuwa kale ha ka iilanina fatadaruuha dabeed marka aad ka tagtaan tii aad ka iilateen kalmucallaqati xaal ay tahay mushaabi mushaabihatan lilmucallaqa sidii midaan lana qabin lana furin oo kale xaalay shabbahayso ah ka tagtaan mucallaqada waxaa la yidhaahdaa waa gabadh aan furnaynna yacni xuquuqdii markaa zawja lahaydna aan cidi siinayn yacni markaa xuquuqdii zawja lahaydna aan cidi siinayn taasaa mucallaqada la yidhahdaa laa hiya daatu zawj walaa hiya ayin labada midna maaha fatadaruuha waxa kaloo ku banaan sidaa hore inu laqbayna waxay tahay waa in la yahaha waa jawaabu nahyi falaa tamiilu oo nahyigaas ah fatadaruuha ayaa lagaga jawaabay oo haddaa ka ilataan waxaa ka tegaysaan iyadoo mucallaqo oo kale shabahda wejiga labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo waa cadfun calaa tamiilu tamiilu bay ku cadfan tahay marka waa nahyi kale oo wuxuu u dhacayaa fatadaruuha ay falaa tadaruuha ha ka tegina kalmucallaqati xaalay shabahda ha ka tegina mid aan lana qabin lana furin oo kale xaalay u eg tahay oo shabahdo ha ka tegin oo sidaa ha kaga tegin ee bimacnaa xuquuqdeeda siiya wain tuslixuu haddii agaajisaan oo islaaxisaan dhexdiinna watataquu aa cabsootaan oo ilahay ka baqataan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay gafuura mid dembi dhaaf badan oo raxiima naxariis badan wain yatafaraqaa hadday kala tagaan labadii ruuxee isqabay yugni illaahu kula min sacatih yugni illaahu ilaahay waa yacni kaaftoonsiinayaa oo hani buu ka yeelayaa kullan mid kasta oo labadooda ka mid ah min sacatihi fadliga ilahay iyo risqa risqiisa ballaarhan buu ilaahay hani kaga dhigayaa wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday waasican miduu fadligiisa iyo cilmigiisa iyo raxmaddiisa waa ballaarhan tahay xakiiman xikmad badan buu ilaahay ahaaday aayaddan wa in imra'atun khaafat min bacliha nushuudan aw icraadan waxaa iyaduna ku soo degtay waxa markaa dhacday dumarka qaarkood in markaa raggii qabay inay markaa nushuus ka sameeyeen ama ay ka hanqaltaageen oo kale ay yacni markaa dhacday ama ay ka jeesteen dabeedna markaa tan noocaasa ayay markaa aayadda ku timi oo kusoo degtay iyadoo uu ilaahay aayadda ku amrayo ama ku tilmaamayo in islaax lala yimaado uu tilmaamayo in islaax lala yimaado islaaxaasna wuxuu noqonayaa inay heshiiyaan bay markaa noqonaysaa inay heshiiyaan bay noqonaysaa sida nabigaba sala allahu alayh wasalam yacni sawda ay yacni markaa islaaxa ula samaysay yani waa gabadh weynaatay noqotay oo da-deedi weyn tahay dabaedna markaasay nabiga sala allahu alayh wasalam waxay ka baqatay inuu furo iyadoo xaq ay leedahay aanu nabigu sala allahu alayh wasalam marnaba aanu waasiinin ayaa haddana iyadu waxay ka baqatay in nebigu sala allahu alayh wasalam uu furay ka baqatay markaasa waxay tihi yaa rasuul allah hay furin si dumarkaaga aakhiro aan uga mid noqdo yacni qismadii aan kugu lahaayo oo habeen kasta in yacni habeenkayga dumarka kale markaad wax ila qaybinayso inaad habeenkayga markaa us iisoo hoyatana waxaan siiyey oo aan habeenkaygu ugu deeqay caaisha yacni maadaama ay garatay caaisha inuu nebigu sala allahu alay wasalam ugu jecel yahay dumarka waayo maxabbada qalbiga in lagu cadaalad sameeyo laynaguma faral yeelin daaqada bini aadamkana kuma jirto oo ruuxii ama ninkii ma kari karo inuu maxabadii marka waxa islaakaysiiyo mid laynagu faral yeelana maba ahba laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha saas aawadeed nabiga sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ayu nnaasi axabu ilayka dad yaad ugu jeceshahay wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam caaishatu caaishaan ugu jeclahay buui caaisha ayaan ugu jeclahay buui qaaluu min alrijaali xagga ragga ayaad ugu jeceshahay baa lagu yidhi qaala abuuha aabbaheed baan ugu jeclahay buuhi xagga raggana xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariya wa xadiis saxiixa marka almuhim maadaama nabigu sala allahu alayh wasalam caaisha aada usii jecel yahay isagoo haddana alcadaalatu daahira yacni dhammaystiraya oo mid walba yacni markaa xaqeedii siinaya oo xataa markuu nebigu sala allahu alayh wasalam xanuunsanaya sakaraadayay guri keliya iskama jiifin marba guri baa la geynayay haddaba fii maradi mawti waa xanuunku u dhintay nabiga sala allahu alayh wasalam marba guri baa la geynayay habeen kastaba yacni ciddii qaybtaa u leh gurigiisaa la geynayay gabadhowda markaasuu nabigu odhan jiray sala allahu alay wasalam caawa xaggaan ku beegnahay caawa xaggaan ku beegnahay isagoo xoogaa dedejisanaya ama aada u jecel habeenka caaisha dumarkii kale waa fahmeen deedna nabiga sala allahu alayh wasalam waa u ruqseeyeen waxaana yidhaahdeen raalli baanu ka nahay waa inuu markaysaga nabigu sala allahu alayh wasalam guriga caaisha markaa joogaa lagu rogrogaa annaguna aan kusoo booqanaa marka waxa weeye laga cafiyey ayaa guriga caaisha loo daayey caaisha waana dee ugu markaa dhallin yarayd oo xagga da ahaanna dumarka markaysaga waa ugu waa ugu yaray xagga jacayl ahaana waa ugu jeclaa xagga da ahaanna waa ugu da-yaray waayo nabigu markuu ka dhintay sala allahu alayh wasalam caaisha sideed iyo toban jir bay ahayd sagaal jir buu kula guri galay sideed iyo toban jirna waa kaga dhintay waxaan la garan karaa dee ruuxa dhallinyarada ahi firfircooni badan buu leeyahay marka almuhim sawda marka waxay tidhi habeenkaygii waxaan siiyey caaishaan siiyey daadu nabigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa waa aqbalay daad markaa dumarka kalena sawdan waxaoya soo booqbooqan jiray uun laakiin mabiidkii iyo hoyaatinkii uma hoyan jirin gurigeeda habeenkeedii iyo habeenkii caaishaba yani guriga caaisha ayuu joogi jiray nabigu sala allahu alayh wasalam marka falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa waxaa laga tilmaamaya in nowcan maa tanaadul la isu sameeyo oo waxa weeye markaa dhexdooda ay ka heshiyaan taasaa laga tilmaamaya waxaa kaloo yani markaa soo aroortay saxaabigii la odhan jiray raafic ibnu khadiiji isaga laftiisa qisa laga soo wariyey ku saabsan inuu gabadh qabi jiro gabadhii marka ay yacni markaa weynaatay dabeedna gabadh yar uu guursaday markuu gabadhii yarayd guursaday mufasiriinta qaarkoodna aayaddan tafsiirkeeda ay ku keenaan ayuu dabeed markaa nawcan maa wuxuu jeclaystay dee in waxa weeye mala wax siyaada ah markaa la siiyo xaq siyaada ah marka dabeed markaasi gabadhii kalena waxay doontay ee weynayd in xaqeeda markaa loo dhammaystiro dabeed raafic ibnu khadiij waa furay dalqad buu furay markii cadadbaxi ay ku dhowdahay ayuu u yimi dabeedna wuxuu yidhi inaad dee waxa weeye bimacnaa wax ii cafido oo aan ku soo celiyo iyo inay muddadaada islaam ku dhammaato kala dooro dabeedna markaasay tiri waxa weyaan waan sabrayaa oo bimacnaa waxbaan ku cafinayaa hadal macnihiisu saas u dhacayo macna ahaan ayay markaa ku tiri deedna waa soo raajaxsaday haddana markuu soo raajaxsaday dib uga doonto ay tihi markiisa xaqaygi o dhamaystiran baan doonaya haddana waa furay dalqad labaad buu furay ciddadii markii ay dhammaadka ku dhowdahay ayuu u yimi markaasuu dabeedna wuxuu yidhi kala dooran labadaas inay muddadaada sidaa ku dhammaato iyo in marka waxa weeye dee tanaasul aada samayso markaasay tiri waxa weye waa sabraya dib macanaa tanaasulkii baan samaynaya ama cafis baan samaynaya ayay markaa dabeedna tiri saas kusoo raaj wuxuuna yidhi weliba dalqad ku dhaa hadhay wax kale ma hadhay dabeedna markaasay sidaas ayay dabeedna markaa ku cafiday marka waxa uu xadiidka uu tilmaamaya raafic wuxuu yihi waa ta aayaddani ku soo degtay falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wasulxu khayr marka ta laga tilmaamaya waa taas weyi waxaana marka culamada qaarkood ay ka istinbaadeen waxaa fiican baa la yidhi cid kale inayna dhex gelin ee iyagu ay isla dhamaystaan waxay ka qaateen an yuslixa baynahumaa sulxaa cid kale lama sheegin labadooda dhexdoodaa la yidhi marka hadday wax isu cafinayaan iyo wax isu tanaasulayaan yani ta noocaas inay dembi ku qabin ayaa la- laynoo sheegay waxaana marka dembiga looga nafinaya waxaa la ismoodsiin karaa inay tahay min baabi rishwa inay laaluush oo kale tahay yani ayaa la ismoodsiin karaa marka maadaama sidaa loo ismoodsiin karo ayaa la yidhi dembi kuma qabtaan falaa junaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wasulxu khayr aayadda dambe walan tastadiicu an tacdiluu bayna annisaai walaw xarastum waxaa looga jeedaa inaad dumarka u cadaalad samaysaan oo xagga jacaylka qalbiga iyo galmada inaa ugu cadaalad samaysaan taas yadaa ma awoodi kartaan oo jacaylka qalbigana dee sultaan ruuxu ma xukumi karo waa dhici karta laabtii inay gees u badato baa suuragala waa kaa nabiguba yidhi sala allahu alayh wasalam caayishaan ugu jeclaay waxaanu ahaa cid cadaalad samaysta ka ugu cadaaladda badan ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam ahaa waxay kale culamadu yidhahdeen galmada lafteeda hadduu qofku daacad yahay yacni laazim ma aha inuu waxa weeye mid walba habeenku u hoydo inuu marka waxa weeye galmo inuu sameeya laazim kuma aha waayo waxay noqon kartaa takliif ma la yutaa waa midda kale habeenkeeda taas hadduu u tago ta kale habeenkeeda ilaaba ilaa inuu utagaa laazim ma aha laakiin waa inuu daacad yahay oo wax icfaaf samaynaya ama dhowrsoonaynaya waa inuu markaysa markaa u sameeyaa oo aanu markaysaga kala bakaylin laakiin yani mid ay laazim tahay maaha marka culamadu waxay yidhahdeen walan tastadiicu an tacdiluu bayna annisaai walaw xarastum waxay yidhahdeen fi lmaxabati waljimac yani taasaa laga tilmaamaya waa jacaylka iyo galmada ayaa looga jeeda aa dhici karta mar dee waxa weeye ragbadii inay timaado marna inayna imaan baa dhici karta waxyaala badan baa iska jiri kara marka almuhim cadaaladda loo shardiyey oo la yidhi waxa weeye fain kiftum an laa tacdiluu tacadudka loo shardiyey waxa weeye ma aha marka cadaaladdan aan la kari karayn ee waa cadaaladda mustataac ee la awoodi karo ta loo shardiyey aynu awalka suuradda kusoo maray fain kiftum an laa tacdiluu fawaaxida oo laga fahmaayo haddii waxa weeye yani marka la isleeyahay waa la cadaalad samayn karaa yani tacadudkii waa lala iman karaa yani sidaa laga fahmaayo marka taasi waa cadliga mustataace la kari karay aayaddaa kale ku saabsan tahay aayaddanna waxay ku saabsan tahay cadligoo dhan hataa kii aan mustataac ahayna qofka lagu kelifin ayay ku saabsan tahay yani markaa qaybta hore falaa tamilu kula lmayli fatadaruuha kalmucallaqana waxay ku saabsan tahay yani markaa cadligii la kari karaayay ku saabsan tahay oo bimacnaa waxaa weeye xuquuqdii yani idinku yani marka hadday nafaqadii tahay iyo hadday meherkii tahay iyo hadday marinkii tahay iyo hadday firaashkii tahayba yani marka ha teejinina oo bimacnaa waxa weeye yani marka ha waasiinina taasaa markaa looga jeeda taas ayaa looga jeedaa ee xaqeeda markaysaga mariyo oo siiya taas iyadaa baa laga tilmaamaya taas iyadaa ayaa laga tilmaamaya allah wuxu uhi wain imra'atun ay wain khaafat imra'atun khaafat hadday baqato gabadhi min min baclihaa ninkeeda ay ka baqato ama ay ka malayso nushuusan hanqaltaag uu ka hanqaltaagayo aw icraadan ama jeesi uu ka jeesanaayo falaa junaxa calayhima labadooduba wax dembiga kuma qabaan an yuslixa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdooda sulxan hagaajin inay hagaajiyaan oo islaaxiyaan oo heshiis ay ku hagaajiyaan ay wax isu cafinayaan ama wax isaga tanaasulayaan waa sulxu sulxiga ay wax markaa ku tasaaluxaan ay ku heshiiyaan baana khayrun ka khayr badan furqada iyo kala tagga ama khayrun ka khayr badan yacni marka nushuuska hanqaltaagga la yska hanqaltaago ama marka la iska jeestiyo waxa la midka wa uxdirat ilanfusu nafaha waxaa lagu soo xaadiriyey oo mid ku xaadiro laga dhigayo ashuxa yacni marka ku adayga uu ku adag yahay oo ku mas-uug yahay oo ku dadaalayo xaqiisa aan wax tanaasula samaynayn yani shuxa asal ahaan waxaa la yidhaha albuklu maca alxirsi waa bakayltinimo yani markaa dadaal weheliyo iyo tamac marka naftay ku tallaalantaa laga tilmaamaya oo qofku markaa meesha uu xaq uga muuqdo inuu xaq ku leeyahay waxaa dhici karta inuu ku dheganaado wain tuxsinu haddaad samafashaan watattaquu aa cabsootaan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bima tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaan mid u aqoon badan buu ahaaday waa idinka abaalmarinayaa baa loo jeedaa walan tastatiicuu ma kari karaysaan an tacdiluu inaad cadaalad samaysaan bayna annisaa'i dumarka dhexdooda inaad u cadaalad samaysaan ma kari kartaan oo xagga jacaylka qalbiga iyo inaad u cadaalad samaysaan ma kari kartaan walaw xarastum haddaad kuma dadaashaan ma kari kartaan inaad cadaalad samaysaan falaa tamiiluu ha iilanina kula almayli iilasho dhammaanteed dumarka qaarkood ha ka iilanina fatadaruuha dabeedna aad ka tagtaan midkood kalmucallaqati yacni xaalay shabbahayso sidii mid iska walhanaysoo kale oo aan ninna lahayn yacni nin la-aanna aan ahayn aan madax banaanayn laa hiya daatu bacli walaa hiya daatu zawji wain tuslixuu hadda hagaajisaan oo islaaxisaan watattaquu aa cabsootaan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday gafuura mid dambi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan buu ilaahay ahaaday wain yatafaraqa hadday kala tagaan labadii ruux yugni illaahu ilaahay waa hani yeelayaa waa hodansiinayaa oo hani buu ka dhigayaa kullan mid kastoo labadooda ka mid ah min sacatihi yacni risqiisa iyo ballaarhkiisa wax ka mida ayuu ilaahay hani kaga dhigayaa wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday waasican mid fadligiisa iyo risqiisu waa ballaaran yahay buu ahaaday xakiiman xikmad badan buu ahaaday wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk